inay markaa jirto laakiin waxa weeye waxyaalaha keensaday culammada qaarkood inay inkiraan oo ay aada ugu nuxnuxsadaan waxaa ka mid ah umuuro badan oo sharciga ku soo arooray ayaa waxa markaa loo sallaan looga dhigtay diidmada la diidayo majaaz baa sallaan looga dhigtay hadday tahay sifaadka ilaahay iyo hadday tahay ashyaa badan oo kale oo haybiyaadka ka mid ah markaa sidaas aawadeed bay culamada qaarkood aad iyo aada ugu inkireen oo markaa sheekh sheikhulislaam ibnu taymiya oo kale majmuuc fataawaha laba mawdic oo ka midu kaga warramaya mujalladka toddobaad ilaa labaatan safxo meelahaasuu ku radinaya mujalladka labaatanaad ama sagaal iyo tobnaad labadaa mujallad mid ahaana ilaa boqol safxo ama sagaal iyo sagaashan safxo ayuu majaaska ku radinaya wa kadalika markaa ibnulqayim aljawziya kitaabkiisa la yidhahdo yani asawaaciq almursala isaguna aad buu ugu dheeraadaa majaaska radinta la radinayo oo kitaabka ugu nuxnuxsadaa kitaabkiisa la yidhaahdo ashaafiyata alkaafiya waxaabuu ku magacaabaya daaquut oo waxau odhanaya markaisagaa daaquutka la yidhahdo majaaz maadaama marka aawadii nusuus badan loo awilay oo nusuus badan markaysa waxa macaaniga ay sheegi jirtay loo qaadan waayey sidaas iyadaabay marka ugu magacaabaya inuu daaquut yahay inuu daaquut yahay laba daaquut buu sheegayaa daaquutna waa majaazka daaquutka kalena waa ta'wiilka labadaa daaquut buu markaisagaa odhanaya in la burburiyo labadaa daaquut calaa kulli xaal yacnii waxyaalaha waxay u qaybsameen wax tacbiirkeeda la ysla ogol yahay inuu saxiix yahay haddaynu hadda soo taxriirino oo khulaasayno waxa la ysla ogol yahay tacbiirkeeda ee tasmiyada la ysla diidan yahay iyo wax markaa tasmiyadoo keliya aynay ahayne waxa la ysla diidan yahay ay tahay xaqiiqada oo sida sifaadka ilaahay markaa ma yihiin ma xaqiiqa mise waa majaaz ta noocaas oo kale ah khulfiga khilaafkaasi waa khilaaf macnawi ah khilaafkaasi waa khilaaf macnawi a weeye
ibnu cabdilbar waxau yidhi ahlu sunnati mujmacuun cala aliqraari bisifaati alwaaridati kuliha fi lqur'ani wasunnati waliimaani biha waxamliha cala alxaqiiqati la cala almajaaz ila anahum laa yukayifuuna shayئa min dalika walaa yaxuduuna fihi sifata maxsuura waama ahlu اlbidaci waljahmiyatu walmuctazilatu kuluha walkhawaariju fakuluhum yunkiruha ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة ويزعمون أن من أقر بها مشبه وهم عند من أثبتها نافون للمعبود hadalkaa wuxuu ka odhanaya kitaabka tamhiidka la yidhahdo mujalladka toddobaad safxadda boqol iyo shan iyo afartan ayuu ka odhanaya marka wuxuu soo naqliyey ahlu sunna waljamaca inay ku ijmaacsan yihiin inay sifaadka ilaahay la rumeeyo oo xaqiiqa lagu xambaaray majaaz aan lagu xambaaray cidda ku xambaaraysa majaazna inay tahay ahlulbidca
baynamaa alfaada la isla ogol yahay xaggeeda marka laga eego uu yahay khulfi lafdi ah ama khilaaf lafdiya uu markaa u yahay marka hadalka taajidiina subki uu tilmaamayna waxay tahay labanba arrinka loo kala qaadaya ma u jeede majaasku marka ay diidayaan inay alfaadoo dhan sheeganayaan oo leeyihiin alfaadoo dhan waa wada xaqaa'iq xaqiiqana ay ku magacaabayaan wax allo wixii markaa luqada saa'iq ku ahee la isticmaalo haddii taas markaysa waxaan marka ay u jeedaan yani waxa weeye annagu ku magacaabi mayno taa xaqiiqe majaaz baanu ku magacaabaynaa yani majaaz ayaanu ku magacaabaynaa laakiin khilaafku lafdi buu noqonayaa buuli waa mubaaxasa fi lafdi hadday laakiin u jeedaan dhammaantood asalka wadcigaay ka siman yihiin oo isku sibay markaysa waxaan markaa macaanidaa loogu dhigay oo markaa ay ka siman yihin haddii taa loo jeedana taas qudheedu markaysaga waxay tahay xaqaa'iqdii oo markaysaga la inkirayo oo inay kala haalibsan tahay ximaar daabadda macruufkee la yaqaanay afarta ku socota in looga jeedo iyo ximaar in looga jeedo nin baliid ah oo fahmo daran oo damiin ah haddii la yidhaha asalka wadciga labadu waa iskaga mid taa lafteedu waa xaqaa'iqdii oo la inkirayo wey waayo tafaawud baa ku sugan oo inay marka kala tegan yihiin waa la garanaya marka majaaska marka la tacriifinayo waxay yidhaahdeen allafdu lmustacmalu fii hayri maa wudica lahu awalan yacni waa lafdiga loo isticmaalay wixii loo dhigay waxaan ahayn markii ugu horraysay kaasaa waxaa la yidhaahdaa majaaz baa markaa la yidhahdaa licalaaqatin maca qariina calaaqayaday meesha jirto qariinana ay weheliso oo labadaa markaa yacni macnee xidhiir ka dhexeeya waa inay jiraan oo isku xidhayaan waa midda labaadee qariino cayimaya macnaha majaaska ah oo xaqiiqada u diidayaana waa inay jirto qolyaha markaa diidani waxay yidhahdeen haddaanu ku kalifna bay yidhaahdeen cidda markaa yani majaaska sheeganaysa oo aanu idhaahno laba wadci baad tilmaantay wadci hore iyo wadci dambe bal hadda soo caddeeya inuu wadcigani wadcigan ka horreeyey ila waxaa dhici karta isla mar in la dejiyey baa suuroobi kartee isla mar in la dejiyaa suuroobi karta qaar waxaa ka dhici karta inuu waxa weeye wadciga dambe a ku sheegaysaan inuu isagu ka horreeyey baa dhici karta amaba inaan uu ka horraynin uu ku lamaanaayo isla mar ay dhaceen baa dhici karta inay saa u kala dambeeyeen aa sheegteenna waa suuroobi karta marka waxaa weeye dacwa iska dhaafa sheegashada oo bal caddayn waxaa ku soo caddaysaan in waxa weeye labada wadci sidaa u kala horreeyey marka hadday sidaas aanu ku nidhaahno waxay ka caajisayaan cajzi aan markaa lahayn cajzi xaqiiqaa bay ka caajisayaan buu markaa yidhahdeen ibnu taymiya oo kalaa caynkaas tilmaamaya shanqiidina waxa uu ku tilmaamayaa kitaabkiisa yani la yidhahdo mudakirada shanqiid waxa uu ka mid yahay qolada markiisa waxa majaaska diidan ayuu markaa ka mid yahay qur'aanka inuu ku dhacay qur'aanka u diidan qolyahaasu markaisagaa ka mid yahay marka aad buu yani marka ugu warramayaa ugu nuxnuxsanayaa diidmada marka uu diidayo kitaabka marka mudakirada aad buu ugu nuxnuxsanayaa dhowr safxadood baanu kaga warramayaa oo markaisaga ka jawaabayo adiladii markaisaga ibnu qudaama u daliishaday majaaskana inuu ka jawaabo ayuu doonaya risaalo gaarana waa ka leeyahay oo leeyahay mancu jawaazi almajaaz fi lqur'aani liltacabudi waalicjaaz risaaladaas oo adwaa ulbayaankana xagga dambe lagaga daabaco oo markaa juska tobnaad ku jirta ayaa markiisa waxaan markaa uu gaar ahaan uga alifay oo marka uu tilmaamayo inaan markaisaga wax majaaz la yidhaahdaa inaanu markaisaga ku jirin markaa qur-aanka marka calaa kulli xaal sifaadka iyo ashyaada la midka haddii taas aan la gudagelinayno khilaafku waa iska lafdi khilaafku waa lafdi laakiin sifaadka iyo ashyaada noocaas ah waxay markaa yahay khilaafku waa macnawi waa macnawi weya minhu wa minhu jaa-izun wa minhu majaasku ka mid ahaaday jaa-izun mid bannaan iyo wamaa qad manacuu iyo mid ay markaa diideen oo manciyeen wa kullu waaxidin mid kasta oo labadaa ka mida calayhi ajmacu way isku waafaqeen culammadu maada itixaadin fiihi jaaa almaxmalu maa jaa maa ay alladii kii jaaa uu yimi almaxmalu xambaaritaan fiihi isaga lagu xambaaro da itixaadin xaaluu yahay markaa mid midnimo u saaxiiba walicalaaqati yacnii xidhiirkana uu sugnaaday xidhiirkiisana uu sugnaaday duhuurun muuqasha ay u sugnaatay yani damiirkii loo celin lahaa walilcalaaqati duhuurun waa mubtade iyo khabar damiirkii u noqon lahaana marka asha ayaa ka deeqday waa maqaamkiisii degtay walilcalaaqati ay walicalaaqatihi xidhiirkiisana uu sugnaaday duhuurun muuqasha uu u sugnaaday awalun ka hore weeye bimacnaa majaaska markuu kuu sheegayey waxa uu kugu tilmaamay laba nooc nooc jaa'iza iyo nooc mamnuuca nooca jaa'isku hormariyey marka wuxuu kuu tilmaamayaa nooca jaa'iska ahi waa wixii macnaha lagu xambaarayo macnaha marka isaga waxaan markaa lagu xambaarayo iyo macnihii hore calaaqada ka dhexaysata ay tahay markaa mid muuqanaysoo daahir ah a yacni marka waxa weye calaaqada ka dhaxaysaa iyo calaaqa calaaqada ka dhaxaysa macnihii hore iyo macnahan dambe waa inay tahay yacni xidhiir daahira marka isaga waa inay tahay xidhiir daahira waa inay marka isagaa tahay waana markaysa waxaan markaa in yani ay tahay mid itixaad u saaxiiba oo bimacnaa waxa weeye aan yani maxaamishu waa inaanu tacadudina maxmel keliya waa in lagu xambaaraa macno keliya waa inay tahay ta lagu xambaaraya taasaa waxaa la yidhaahdaa yani waxaa la yidhahdaa majaaz jaa-isa baa la yidhahdaa majaaz jaa-isa ayaa la yidhahdaa oo marka la yidhahdo masalan ra'aytu asadan yarmi hadalkaa macnihiisu wuxuu aqbalayaa oo keliya ra'aytu asadan yarmi in looga jeedo nin markaa geesi ah laakiin macno labaad oo majaaz ah ma aqbali karo ila waxa weeye yarmi baa u diidaysa macnihii xaqiiqada ah ee kale in lagu xambaaro macno kale oo majaazi oo lagu xambaari karaana maba jiro macno kale oo majaazi ah oo lagu xambaari karaana maba jiro marka waxa weeye wuxuu ka ixtiraazayaa in waxa weeye maxaamishu badan yihiin oo ay markaa dhowr majaaz oo kale uu aqbali karo dhowr macno oo kala duwan oo deed markaysa waxaan markaa ibhaam geli karto talow keebaa looga jeedaa ta noocaas oo kale abuu ka ixtiraazaya maaya alladii kii jaa uu yimi almaxmalu macnaha lagu xambaarayaa fiihi gudihiisa da itixaadin xaaluu yahay markaa mid midnimo u saaxiiba oo aan markaa macaanidu tacadudayn hal macno u cayin mayo walilcalaaqati xidhiirkana duhuurun yacni muuqasha ay u sugnaatay xidhiirkiisana muuqasha ay u sugnaato khafi aanu ahayn awalun yani ka hore weeye ka horena wuxuu ahaa nooca jaa'iska wa minhu jaa'izun jaa'isku hormariyey marka waa kii jaa'iska majaaskii jaa- jaa'iska weeye cilaaqa iyo calaaqa cilaaqa waxaa la yidhaahdaa xidhiidhka xisiga ah ee la taaban karo cilaaqa la yidhahdaa ka cilaaqati sawda yani walxabli calaaqana waxaa la yidhaahdaa xidhiidhka macnawiga ah ee aan la taaban karinna waxaa la yidhaahdaa calaaqa ayaa la yidhaahdaa sida markaysagaa mukhtaaru sixaaxuba markaa uu tilmaamay ثaaniyihimaa maa laysa bilmufiidi limanci lintiqaali bitacqiidi haaniyihimaa markaysagaa labadood labada qismi kooda labaad maa laysa bilmufiidi waa midaan faa'iidaynaynin macnaha maqsuudkee looga jeedo limanci lintiqaali yacni guuritaan diidmo la diidayo bitacqiidi guntanaan macnuhu guntan yahay oo tacqiid macnawiga ku sugantao aan macnuhu daahir ahayn darteed markaa loo diidayo nooca markaa mamnuuca buu haddana inoo sheegayaa nooca mamnuucahi waxa weeye ee la ysla ogol yahay inuu mamnuuc yahay waa ka markaysaga macnihii looga qasdinayay aan faa'iidaynaynin waxaanu u faa'iidaynay maanic baa ku suganoo maanicaasi wuxuu ahaaday tacqiid macnawiyo macnihiibaa guntan bimacnaa khafiya oo aan daahir ahayn oo masalan tusaalihiisu waxay ahaatay inaad tiraa ra'aytu asadan yarmi libaax baan arkay wax ganaaya waxaan arkay libaax wax ganaaya libaaxana kama wadid oo ugama jeedid nin geesiya oo kama wadid ee libaaxa waxyaalaha lagu yaqaano waxaa ka mida wax afqadhmuun la yidhahdo yacni markaa ayuu markaa iyadana markaa u leeyahay dabeed marka waxaad tidhi waxaan uga jeedaa nin afqadhmuun ayaan markaa uga jeedaa oo afqadhmuunka marka laga eego libaaxa ka shabaha a kaasaan arkay macnaha noocaasi macna saxiixa ma aha sababtayna u ahayni waxay tahay yacni calaamadda kusaa waxaan leeyahay calaaqada ku saabsan ninka iyo ka dhaxaysa libaaxa in la yidhaahdo waa afqarmuunnimo oo taas markaysa waxaan markaa lagu yacni loogu magacaabo taas waxa weeye dadka agtooda ma yaqaaniin libaax haddii wax lagu shabahayo waxay yaqaaniin waxa wax lagaga shabahaa geesinimada tahay saas yadaabaa la yaqaanaa sidaas aawadeed macno khafiya bay noqonaysaa oo aan markaysa waxaan markaa saxa ahayn oo aan markaa yacni sidii loogu guuri lahaa aynay sahlanayn macnaha labaad sidaas aawadeed yani kaasi wuxuu noqonayaa ka mamnuuca buu noqonaya taaniihimaa labada qismi kooda labaad maa laysa bilmufiidi waa midaan faa'iidayn macnihii maqsuudkaa ee loo jeeday limanci lintiqaali yacni geeddi markaysaga ama guuritaan diidma la diidayo bitacqiidi guntanaan macnuhu guntan yahay darteed loo diidaayo waxayuma istaxaala alaslu yuntaqal ila almajaazi aw liaqraba xasal waxayuma istaxaala goor kastooo marka uu mustaxiil noqdo al aslu asalku uu mustaxiil noqdo xaqiiqada ah yuntaqal waa la guuri ila almajaazi macnaha majaaska baa loo guuri waxaa la akrin karaa ila almajaazi iyo ila almajaaziy oo markaysa waxaan in loo nisbeeyo majaaska yacni sidaasna waxa weeye waa loo dabdiyey ila almajaazi macnaha majaazigaa baa loo guuri majaaska loo nisbeeyey aw liaqraba yacni markaa aw liaqraba majaazin ila alxaqiiqati ama majaaska markaa xaqiiqada ugu dhowaanshaha badan ee xasala xasilay ayaa markaa loo guuri wuxuu inoo tilmaamayaa hadday xaqiiqadu markaa mustaxiil noqoto oo macnihii xaqiiqada in lagu xambaaraa hadday mustaxiil noqoto waxaa waajib ah in loo guuro macnaha majaaziga ah marba haddaanu suuroobi karay macnaha xaqiiqiga ahi macnaha majaaziga abaa loo intiqaalayaa oo loo guuraya haddii majaaziyadu marka ay tacadudaan oo dhowr majaaz ay yihiin macaanida majaazigaa ka xaqiiqada ugu dhowaanshaha badan baa loo guuri a sidaas iyadaabaa markaysagaa la samaynaya waayo xaqiiqadii siday ugu kala dhow yihiin ayay ugu kala xaqnimo badan yihiin lafdigii la itlaaqaa ee markaa xaqiiqa aanu ka suuroobi karaynin majaaziyadu siday xaqiiqada ugu kala dhow yihiin bay ukala ugu kala xaqnimo badan yihiin in lagu xambaaro sidaas aawadeed ka ugu dhow ayaa markaa waxabay lagu xambaaraya ilaa aqrabiha minka daaran yacni markii deriska la tilmaamaya ka kuugu deri ka kuugu albaab dhow kaasaa kuuga xaqnimo badan soo lama odhan jirin axaadiista kuma soo aroori marka majaaska waxa weeye ugu dhowaanshaha badan xaqiiqada ayaa in lagu xambaaro ugu mudnaansho badan waxaa la yidhahdaa ibnu rushdi baa waxa uu yimi sheikh xanafiya oo dersi dhigaya halkiibaa markaysagaa sheikhii xanafigaabaa waxa uu yidhi madaxa marka la masaxayo haddii waxa weeye cimaamada la masaxo waa markaysaga way asaxaysaa a oo awalba markaysaga waxa weeye majaazunbaa macnuhu joogay oo marka la yidhi wamsaxu biru'uusikum madaxyadiinna masaxa marka la yidhi madaxa markaysaga waxay ahayd haragga laftiisa in la masaxo a timo oo ka sokeeyo marka waxa weeye haraggii in la masaxo iyo in cimaamadii la masaxo labadaasay taagan tahay mid walbana markaysaga waxa ra'sigii waxa uu yahay xaa'il baa kaaga gudban marka waxa weeye hadday tanba bannaanaatay timihii in la masaxaaba hadday bannaanaatay cimaamadda in la masaxaana waa bannaantay a cimaamadda in la masaxaana waa bannaantay sidaa halkaasuu ka saaray wadaadkii xanafigaha ibnu rushdi baa hadlay oo waxa uu yidhi haddii waxa weeye xaqiiqadii ay markaa ay noqotay midayna suuroobi karin in lagu xambaaro ana tilmaantay labada macnee kale labaduba inay majaazi yihiin waxaa markaa qudheeda laazima majaaska xaqiiqada ugu dhowaanshaha badan in lagu xambaaro ayaa laazima macnaha yacni majaaziga ah ee xaqiiqada ugu dhowaanshaha badan macnaha in lagu xambaaro ayaa laazim ah sidaas iyadaa buu markaa buu yidhi dabeed markaa jawaab yacni markaa qumana ugu jawaabo waa waaye wadaadkii xanafiga ahaa dabeedna markaisaga xun waa karaameeyo dhinaciisu fadhiisiyaa la yidhi marka calaa kulli xaal yacni mas'aladan wuxuu inoo tilmaamayaa xaqiiqadii markay tacadurto oo ay aqbali kari weydo majaaz baa loo gedoomaya majaazidii hadday tacadudaanna majaaska xaqiiqada ugu dhowaanshaha badan ayaa markaysaa xun markaa loo loo loo riixaya waayo waa lagu kala arjaxayaayo waa tarjiix weeye waxayuma istaxaala alaslu goor kastoo markaa asalku uu markaa mustaxiil noqdo yacni asalkana xaqiiqadaa loo jeedaa yuntaqal waa la guuri ila almajaazi majaaskaa loo guuri aw aw liaqraba xasal aw liaqraba majaazin yacni markaa waxa weeye ama majaaska ugu dhowaanshaha badan xaqiiqada oo xasala xasilay baa loo guuri walaysa bilghaalibi fi llugaati walaysa muu ahaan majaasku bilghaalibi mid haalib u ah fi lugaati luqooyinka mid isagu haalib u aho u fara badan oo haalibka luqooyinkuba ay tahay majaaz sidaas yadaa ma aha waalkhulfu khilaafku aatin waa mid imanaya fiihi gudihiisa mas'aladaas libni jinni ina jinni markaysaga ayuu u imanaya ina jinni xaalu u sugnaaday buu imanaya waxa uu halkana inoo tilmaamaya majaazku markuu inoo sheegay noociisa jaa'iska iyo noocan jaa'iska ahay nooc kastaba markuu inoo sheegay ayuu wuxuu tilmaamayaa luqaadka markaa haalib uma aha sidaas iyadaabuu markaa inoo tilmaamaya waana siday qabaan jamaahiiru ahlilcilmi ay qabaan wadaad ibnu jinni la yidhaahda ayaa waxa uu yidhi maya luqooyinkaba haalib waxa u ah majaaska sidaas iyada abaa haalib u ah buu yidhi waayo kalaamku wuxuu u badan yahay tashbiihaadkan iyo isticaaraadkan iyo afcaashu cid aan lahayn in loo tiiriyo iyo wax fara badan oo noocaasoo midhan ayaa marka isagaa ku jira marka maadaama ay sidaas tahay umuuraha noocaasi waxa weeye waa majaaz majaaz tahay waxay ka dhalanaysa inuu haalib u tahay luqooyinka sidaas iyada ah ayaa ka dhalanaysa abu cali alfarisi sheikhiisii ahana waa ka sheegay wakadalika qolyo dambe oo markaa raacayna waa jiraan ibnu jinni raacay laakiin waxa weeye jamaahiru ahlicilmi waxay ku tageen inaanu haalib u ahayn luqaadka waxyaala aan majaasku geli karin baaba jira waxyaala aan majaasku markaa daata ahaan u geli karin asal ahaan aan u geli karin waxaa ka mid a xarafka ayaa ka mid a waxa xuruuf la yidhaahdo yacni asaalatan uma geli karo bitabac mooyaane tabacnimo inuu ku gala mooyaane asalnimo ee xuruufta majaaz uma geli karo saas il leeg markaa ficilka iyo mushtaqa iyo markaisaga iyagana yacni majaaz wax la yidhahdaa ma geli karo majaaz wax la yidhaahdaa ma geli karo saas i laeg aclaamta laftooda magacyada ama calamka mutajadidka oo kale markaa iyadana markaa majaaz ma geli karo adigu marka waxa weye anwaacdaas xaqiiqa un weeye yacni majaaz markaa ma geli karo majaaz wax la yidhahdaa ma geli karo inkastoo culamada qaarkood ay yidhaahdeen yacni waxa weeye nooca la yidhaahdo calamka oo kale waxa uu yahay xaqiiqa iyo majaaz midna ma aha waxaa la isweydiiyaa yani majaaz iyo xaqiiqa oo wax kale ma u dhexeeyaan waxaan labada midnaba ahayn markaysagaa ma jiraan waxaan labada markaa midnaba ahayni ma jiraan marka wahwa xaqiiqatun awil majaazu ayaynu ku arki doonaa oo isla dersiga ah marka calaa kulli xaal haalib luqaadka uma aha walaysa bilhaalibi walaysa muu ahan majaazku bilhaalibi mid haalib u ah fi luqaati luqooyinkaba mid haalib u ah ma aha sida ibnu jinni sheeganayo waalkhulfu khilaaf fiihi marka mas'aladaa ku sugani libni jinni aati aatin waa mid imanaya libni jinni xaaluu ina jinni u sugan yahay ayuu imanaya wa bacda takhsiisin majaazun fayali wa bacda takhsiisin takhsiis dabadii buu ahaaday majaazun majaazu u ahaaday fayalihi waxaa ku xiga alidmaaru idmaar baa ku xiga nadmiahaan marka la akrinayo hamzadii hamzada xarakada kasrada ee saaran baa laga naqliyey naqli baa lagu sameeyey laamkaa loo raray dabada lidmaaru baa la akrinaya lidmaaru ayaa la akrinaya nudqi ahaan alidmaaru idmaar baa ku xiga alidmaaru waxay faacil u tahay yeelihi fanaqlu naqli baa ku xiga cala almucawali markaysagaa qowlka la ictimaadaya marka lagu socdo falishtiraaku bacdahu ishtiraagu waa ka dambeeya falishtiraaku ishtiraaga bacdahu markaa dabadeed annaskhubaa markaa jara annasku naskibaa jara markaa socday bacdahu markaa ishtiraaga dabadeed likownihi ahaanshihiisa uu yahay dartii buu u socday ee yuxtaadu mid la ixtiyaadayo la dadaalayo fiihi gudihiisa akhara in badan markaisagaa la dadaalayo halkana wuxuu inoo tilmaamayaa sida loo kala hormarinayo dilaalaadku hadday tacaarudaan ayaa marka uu inoogu tilmaamaya marka waxyaalihii odhan jireen umuurtii tobanka ahayd ee fahamka waxyeelaysa ee khalalka ku keensanaysay ayuu inoo tilmaamaya marka waxa weeye lix umuurood buu inoo sheegay lix umuurood ayuu markaysa waxad markaa inoo sheegay sida loo kala hormarinayo inoogu tilmaamaya yacni takhsiiska ugu horreeya oo nasku hadduu aqbalo marka isagaa ma takhsiis baa ma mukhasas baa mise waa majaaz yacni mukhasas in lagu xambaaraa ka fiican in majaaz lagu xambaaro sababtay uga fiicantahayna waxay tahay macnaha mukhasaska ah ee lagu khaas yeelay yacni waxa weeye waxay tahay bacdi xaqiiqa ah baa loo ogolyahay bacdi xaqiiqa ah ayaa loo ogolyahay laakiin haddii la yidhahdo macnahan xaqiiqaba waa ka teganyaho waa wada majaaz in xaqiiqa ana looma ogola dee lafdigii in markaa la siiyo qadar xaqiiqa ah iyo in xaqiiqaba loo wada diido labada waxa marka isagaa qumanaansho badan ama dhowaansho badan in waxa weeye qadar xaqiiqa ah loo ogolaadaa ka dhowaansho badan in xaqiiqaba laga wada siibo saasay ka wada dhowdahay marka maadaama ay caynkaas yadaa tahay takhsiiska ugu horreeya hadday majaaz iyo takhsiis tacaarudaan yacni marka lafdigan inuu mukhasas yahay iyo inuu majaaz yahay inuu mukhasas yahay la dooranayo majaaz iyo idmaan hadduu markaa yacni tacaarudo oo la yidhaahdo ma mudmar baayo taqdiir bay u baahan tahay a mise waa majaaz haddii caynkaas iyada alla yidhaahdana waxaa la hormarinaya marka isagaa majaazka ayaa la hormarinaya waayo majaazka hadalku sidiisa ayuu ku asaxaya yacni idmaarkuna hadalka sidiisu ku asixi maayo wuxuu u baahan yahay taqdiir wuu u baahan yahay marka maadaama midna xadfi ku dhisan yahay midna aanu ku dhisnayn ka xadfiga ku dhisan waxaa ka fiican kaan xadfiga ku dhisnayn ishkaal baa iman karo waxay tahay idmaarka nooca la yidhaahdo laftiisa wuxuu ka tirsanaa majaazka sidee loo kala qaadaya markaa majaazkii iyo idmaarkii macnaha hadda waxaa looga jeedaa yacni majaaz wixii aan idmaar ahayn baa looga jeedaa sidaas yadaa ayaa markaa laga tilmaamaya haddii markaa idmaar iyo naqli ay tacaarudaan oo la yidhaahdo lafdigani ma manquul baayo macnihiisii asalkaa waa laga raray mise macnihiisii asalkaa waa ku sugan yahay taqdiirun buu u baahan yahay yacni yamaa la hormarinaya culammada qaarba mid bay yidhahdeen waa la hormarinaya culammada qaarkood waxay yidhaahdeen yacni waxaa la hormarinayaa idmaarkaa la hormarinaya waayo hadalkii markaysaga waxaan asalnimadiisii buu baaqi ku yahay kan kalena asalnimadiisii baa laga raray ka asalnimadiisii ku baaqiya ka fiican ka asalnimadiisii laga raray bacdi kalea waxay yidhahdeen maya naqligaa la hormarinaya oo lafdigu inuu manquul yahay oo macnihii markaa hore laga raray ee yacni markaa loo yaqaano macno kale loo loo naqliyey oo markaa la yidhahdo waa manquul waxay ka fiican tahay in la yidhahdo taqdiir bay u baahantao sideeda kuba asixi mayso waayo manquul marka uu yahay sidiisuu hadalku ku asaxaya a marka ictibaarkaa marka laga eego naqligaa lahormala hormarinaya buu kuyidhi sheikhu waxa u arjaxay in la hormarinayo markaisagaa naqligu cala almucawali buu ku yidhi haddii naqli iyo ishtiraak ay tacaarudaan keebaa la hormarinaya lafdigii waxa weeye mushtarak inuu noqdo iyo inuu manquul noqdo labadaasaa tacaaruday waxaa markaisaga waxa kitaabkeennu maray in la hormarinayo naqliga in laga hormarinayo ishtiraaga yacni in laga hormarinayo waayo erayada waxaa asal u ah ifraad in markaa erey kastaaba macno keliya inuu ku tusinayo sidaas iyadaaba asal u ah in macnayaal dhowra inuu ku tusinayo leeyahay intaba xaqiiqi buu ku yahay waa khilaaful asli marka maadaama khilaaful asli ay tahay waxaa markaa yacni lagu soconayaa ka asalkii waafaqaya oo ah markaysaga in hal macno keliya ay tilmaamayso macnahaasina uu yahay macno manquul ah waxaa tacaaruday inuu mushtarak yahay iyo inuu mansuukh yahay labadaasu markaysagaa mid waliba markaysaa waxan markaa ayaa tacaaruday xaalka noocaasa inuu mushtarak yahaa ka fiican markaysagaa inuu naskh yahay waayo ishtiraak marka lagu xambaaro inuu macnahani muxkam yahay oo weli baaqi yahay oo aan la nasakhin baa ka dhalanaysa naskiguna markaysaga macnaha waa ibdaalinayay oo waa burinaye oo macna aan lagu camal falayn buu markaysagaa ka dhigaya marka sidaas iyada ah ayuu markaa weyey culamada qaarkood oo markaa waxaa weeye majaaska ka hormariyey waxaan leeyahay ka hormariyey idmaarka ka hormariyey majaaskana waa jiraan yani idmaarka iyo majaaska yani majaaska yani marka idmaar ka hormariyey sababta idmaarka u hormariyeenna waxay tahay oo ay yidhaahdeen idmaarka qariinadiisu waa mutasilo laakiin majaaska qariinadiisu waxay noqon kartaa inaanay mutasilo ahayn bay aqbali kartaa ee munfasila noqoto maadaama markaysagaa sidaas iyada ay tahay oo qariinadiisu markaysagaa isaga munfasila ay noqon karto ka qariinadiisu mutasilo tahay baa ka fiican sidaas iyada ah ayaa culamada qaarkoodna markaa yidhaahdeen marka naskiga yani isagu maraatibtoo dhan waa ugu dambeeya likawnihi yuxtaau yuxtaatu fiihi akara sababtuna waxay tahay in badan baa loo ixtiyaataa oo naska markaysaga inta la suurtoobi karto macnihiisa in la baaqi yeelo la yidhahdo waa muxkam in la baaqi yeelaa waajib ah yani markaa sidaas yadaabaa waajib ah laba bayd baa qaar ku jamciyeen markaysagaa sida loo kala hormarinayo yuqadamu taksiisun majaazun wamudmaru wanaqlun yaliihi waاshtiraakun cala naski وكل على ما بعده متقدم متقدم وقدم أضداد الجميع ذو الرسخ يعني waxau inoo tilmaamayaa taksiiskaa la hormarinaya majaazkaa la hormarinaya bimacnaa waxa weeye mid walba ka horeeya waa laga hormarinaya oo ka horeeyaa la hormarinaya marka tartiibta sidaa ay u kala horeeyaan baa loo kala hormarinaya wakullun calaa maa bacdahu mutaqadimun mid kastaaba waxa ka dambeeya waa laga hormarinaya waqadama abdaada aljamiici dawu rusqi yani nuskha markaysa waxa nasluruudka waaw baa ka dhacay marka dawu ayaa la odhanaya dawu ayaa la odhanaya dawu ruski kuwii raasiknimada u saaxiibka ahi ee lidadka kuwan lidadkooda waxa ku lidiga ah ayay hormariyeen marka taas waxa uu ka istisnoonayaa sheikha markaa shaarixaya shanqiidi waxa uu odhanayaa taksiiska mooyaane waxa ku lidigaa taksiiska markaysaga ayaa laga reebaya oo taksiiska waxa ku lidigi waa cumuum cumuumka iyo taksiisku hadday tacaarudaan taksiiskaa la hormarinaya ee waxa kulli digaayo cumuumkaa la hormarin maayo wa bacda taksiisin taksiis dabadeed buu ahaaday majaazin majaaz uu ahaaday fa yali waxaa ku xiga alidmaaru yani idmaar baa ku xiga idmaar ayaa ku xiga waa taqdiir markaa la qadarayo oo hadalku markaa sababtiisa uu ku asaxayo ayaa idmaar la yidhahdaa waa dalaalat liqtidaa wixii la odhan jiray markaa weeyaan alidmaaru idmaar baa ku xiga waa taqdiir marka waxa weeye hadalku naqliga ayaa ku xiga cala almucawali qowlka markaa la ictimaadayo marka lagu socdo macnihii hore in laga raray oo macno kale loo raray ama sharci ha raro ama curfi ha rare faalishtiraaku ishtiraak baa markaa kusii xiga annasku naskigu jara waa socday bacdahu ay bacda alshtiraaki ishtiraak dabadi likownihi ahanshihiisa uu yahay yuxtaatu fiihi mid dhexdiisa la ixtiyaadayo aksara markaa in fara badan la ixtiyaadayo waxayumaa qasdulmajaazi qad halab waxayumaa goor kastoo qasdulmajaazi majaazi in loo qasdiyaa qad halaba uu haalib noqday tacyiinuhu cayimaadda la cayimaya macnahaas majaaziga ah lada lqaraafi muntakhab waa mid la doortay sheikha qaraafi la yidhaahda agtiisa wa madhabu nucmaani nucmaan ibnu haabit oo abuu xaniifaa agtiisa madhabtiisu caksu maa mada wixii socday lidkeed weeyi oo bimacnaa qowlkaa hore qowl khilaafsan ayuu qabaa oo waxaa loo hormarinayaa xaqiiqada asaaladeeda loo hormarinaya ayuu yidhi walow majaasku haalib ba ha noqde walqowlu odhaah la yidhaahdo bilijmaali la yidhaahdaa fiihi murtada waa mid markaa laga raalli ahaaday gudaheeda waxau halkana inoo tilmaamayaa waxaa tacaaruday xaqiiqadii lugawiyada ahayd iyo majaaz markaa haalib noqday oo xaqiiqada ka adkaaday majaaz haalib noqday oo xaqiiqada ka adkaaday yacni markaa ayaa yacni kulmay labadaasi markay kulmaan see laga yeelayaa majaaska xaqiiqada ka adkaaday waxa weeyaan waxa uu noqonayaa xaqiiqa curfiyu laftiisu iska noqonaya oo curfi ahaan buu markaysagaa uga qaalib noqday curfi ahaan ayuu uga qaalib noqday waxaanu markaysaga waxa noqon karaa afraaddii xaqiiqada wax ka mida in lagu gaar yeelo magacaas sida ereyga daabba la yidhaahdo waxaa la yidhahda kullu maa yadibbu al- calaa wajhi alardi dhulka korkiisa wax alla wixii kor dhaqaaqa ayaa la yidhahdaa dabaed markii dambe wuxuu ku gaar yeelay curfigu in looga jeedo yacni daabbo dawaatu larbac wixii afar adin u saaxiiba markaysaga in looga jeedo macnahaas ayaa waxa weeye markii dambe haalib noqday oo daabbo marka la itlaaqo macnahaasaa soo degdegaya marka xaqiiqadii waxaa mutabaadirka oo ka soo degdegaya macnaha waxa weeye majaaziga ah baa ka soo degdegaya marka ta noocaas oo kalea maxaa lagu samaynaya marka la itlaaqo oo qariino macno u cayimaysa aan la haynin maxaa laga yeelayaa keebaa lagu xambaaraya saddex qowl baa ku sugnaaday qowl qaraafi baa ku tegay abuu yuusuf shiikhii la odhan jirayna waa raacay yani marka abu yuusuf abu yuusuf baa qowlka asaalatan qabay qaraafi waa dembeeyey qaraafina waa doortay qaraafina waa doortay laakiin qowlka abu yuusuf baa waagii hore qabi jiray qowl kale oo sidaa khilaafsan qowlkaas waxaa weeye majaaska in la hormariyo majaasku mar hadduu haalib noqday macna arjaxa ayaa meesha yaalla sidaas aawadeed yani isagoo marjuux ahaan jiray hadda yani uu yahay raajix marka isaga ha la hormariyo abu xaniifa isagu wuxuu qabaa waxaa la hormarinayaa xaqiiqada oo waxay raajix ku tahay asalnimadeeday raajix ku tahay maadaama asalnimadeeda ay raajix ku tahay waa in iyada mar leyba la hormariyaa culamo badan oo kalena waxay ku tageen in waxa weeye mujmal inay ku tahay oo macnaha looga jeedo qariina inay cayintay culamo badan oo kalena waxay ku tageen in waxa weeye mujmal inay ku tahay oo macnaha looga jeedo qariina inay cayinto loo baahan yahay ma macnihii majaaziga ah baa loo jeedaaye haalib ka noqday ee adkaaday mise macnihii xaqiiqiga ah ee asligaah baa looga jeedaa labada ka looga jeedaa waxay u baahan tahay tacyiin qariina ay cayinto ayay u baahan tahay yani markaa saddexdaas qowl ayaa markaysaga waxba ku sugan tusaalahana waxa weeye waxaa markaa loo tusaalaynayaa masalan siduu maxalligu utusaa u tusaalaynayo ninbaa wuxuu ku dhaartay markaysagaa webigaa ka cabbi maayo xaqiiqada yacni markaa la yaqaanayna waxay ahayd in markaa raqista afka markaa lagu raqaa sidaas yadaa bay ahayd afka in in la raqo afka lagu cabbo inta gacmaha dhulka la dhigo afka in lagu cabbo sidaas yadaabaa marka macnaha xaqiiqiga uu yahay ka cabbi maayo markuu yidhaahdo inaanu waaside kaga cabbina afkiisa markiisa waxaad markaa uu biyaha markaa uu gasho oo uu ku nuugo a sidaasaa macnaha xaqiiqaha lakiin xaqiiqadaas waa mid laga haajiray xaqiiqada waa mid laga haajiray weeyaan majaaska haalibka noqdayna waxay tahay in wax la darsado in wax la darsado wey waa majaaz haalib noqday marka waxa weeye haddii aanu shaynaba niyeyn oo labada macno midnaba aanu niyeyn erayga uu iska itlaaqo oo uu yidhahdo ilaahay baan ku dhaartay markaysaga ka cabbi maayo webigaas ma ku dembaabayaa ka hore oo ka labaad ku dembaabi maayo miya mise ka dambuu ku dembaabayaayo markuu wax darsaduu ku dembaabayaayo markuu afka kaga cabbo ku dembaabi maayo miya mise labada midnaba ku dembaabi maayo yacni markaa taas ayuu markaa inoo tilmaamay maxalliga ayaa sharxiga markaysaga waxa jamcu jawaamica ku tilmaamay u mihaaliyey mas'alada tusaale kaleo markaa yacni haddaynu u mihaalino erayga atawafi la yidhaahdo oofsasho inii mutawafiika yacni marka uu ciisa bnu maryam ilaahay ku yidhi anigu waan ku oofsanaya tawafigaa maxaa looga jeedaa tawafi waxaa loo isticmaalaa yacni jasadka iyo ruuxda oo wada socda in la qaado waa loo isticmaalaa oo labadaba la ysla qabto waa macnihii xaqiiqada ay ahayd macnihii xaqiiqiga muxuu ahaa tawafi waxaa la yidhahdaa akhdu shay waafiyan shaygoo kaamilan waxba ka maqnayn in la qabto sidaasaa tawafi la yidhahdaa akhduhu waafiya marka jasadka iyo ruuxda wada socda in la ysla qabto waa macnihii xaqiiqada ahaa macnaha waxa weeye majaaska qaalibka noqdayna tawafi in loo jeedo ruuxda in la qabto macnahaas weeye waana majaaz haalib noqday oo xaqiiqadii ka adkaaday marka waxa weye ma waxaa lagu xambaarayaa in looga jeedo naftaadaan qabanaya waan ku dilaya mise waxaa lagu xambaarayaa in looga jeedo macnihii xaqiiqiga ah oo ah markaysaga waxa jasadkaaga iyo ruuxdaada wada socda ayaan waxa weeye qaadaya marka waxa weeye haddii sida markaa nucmaan lagu socdo abuu xaniife waxay noqonaysaa waxa weeye inii mutawafiika waxaa looga jeedaa bimacnaa ay qaabiduka waan ku qabanayaa yani markaa jasadkaaga iyo ruuxdaada wada socdaan qabdi ku samaynaya oo aan qabanaya calaa haada marka sidaas lagu socdo wax ishkaali kuma sugno qolyaha odhanaya ciisa bnu maryam waa dhintay iyo wax la midana yani ta noocaasna wax markaa yani mutamasaka ay qabsadaanba uguma sugna haddii la yidhaahdo mujmal bay ku tahay oo sida jamaahiirtu ku tageen la yidhaahdo mujmal bay ku tahay oo macnaha looga jeedo waa in qariina cayintaa marka lafteedana markaysaga waxaa la odhanayaa qariino cayimaysa ayaa la hayaa inuu ciise bnu maryam nool yahay oo aanu dhimanin oo uu samada joogo oo uu akhiru zamaanka soo degi doono markaa sidaas aawadeed calaa haadaana ishkaal kuma sugna waxaa timi qowlka markaysa waxaan markaa qaraafi oo ah markaysaga in yani majaaska haalibka noqday in yani markaa isaga in la qadimayo oo isaga laga hormarinayo kuwa kale yani qowlkaas marka lagu socdo laftiisa waxaa markaa la odhanayaa majaaska haalibka noqday ayaa markaa la qadimayaa oo isaga ayaa mucayan ah marka sidaas la yidhaahdo wuxuu ka warramayaa waa marka qariino macnihii hore ee xaqiiqigaha cayimayaa inay jirin macnihii hore ee xaqiiqigaha qariino tilmaamaysa waa markaynay jirin laakiin qariino tilmaamaysa markay jirto ma suuragal aha in macnahaasi mucayan noqdo waxaa kaloo intaa raaca haddiiba laga soo qaado inay markaysagaa macnahaasi inuu mucayan yahay waaw baa la ysugu cadfay inii mutawafika waraaficuka ilay wowguna sida markaysagaa jamaahiirta culammadu tilmaameen markaa ma faa'iideeyo tartiib marka waxaa weeye inuu dhiman doono ilaahay dili doono ayuunbaa la sheegay wakhtiga dhimashadaasi dhici doonta lagama warramin waxay aqbali kartaa in looga jeedo akhiru zamaanka markaad soo degtay dabadeed baan ku dilaya sidaas yadaabaa aqbali kartaa marka calaa haadaa wejigii loo dhigaba sidaas ayaan wax markaa xujo ahi ugu sugnayn qolyaha yidhi inii mutawafiika waxaa looga jeedaa waan ku dilayaa oo ciisa bnu maryam ma noole waa dhintay waxayumaa qasdu lmajaazi qad halab goor kastoo majaas in loo qasdiyaa qad halaba haalib noqotay tacyiinuhu cayimaadda macnaha la cayimayaa ladalqaraafi muntakhab sheikha qaraafi la yidhahdee maalikiga agtiisa waxa uu yahay mid la doortay wa madhabu nucmaani markaa nucmaan ibnu saabit madhabtiisu waa abuu xaniife yani madhabtiisiiyo ra'yigiisu caksu maa madaa kii socday waa markaa sida khilaafsan oo waxau leeyahay macnaha markaa xaqiiqigaa baa la hormarinaya waxaana loo hormarinayaa liasaalatihi waalqowlu bilijmaali qowlka markaa ijmaal waalqowlu markaa yani odhaah la yidhaahdo bilijmaali ijmaal la yidhaahdo fiihi mas'aladaa gudaheeda yacni la yidhaahdo mujmal bay ku tahay xaqiiqadii iyo macnaha majaaziga ee qaalib noqday murtadaa waa mid laga raali noqday ajmaca in xaqiiqatun tumaatu cala taqadumi lahu lasbaatu ajmaca alasbaatu culammadii siqaadda ahayd ee yani markaa siqaadda ahayd ee lagu kalsoonaa waxay isku waafaqeen in in xaqiiqatun tumaatu ay in tumaatu xaqiiqatun xaqiiqa haddii la dilo tumaatu la dilo cala taqadumi lahu in majaaz la hormarinayo xaalkaa waa isku waafaqeen wuxuu inoo tilmaamayaa haddii waxa weeye xaqiiqadii ay noqoto in yani markaa ayba dhimato majaazku markuu haalib noqdo xaqiiqadii laba xaalood laba xaal baa ka suura gala inay xaqiiqadii weli nooshahay oo jirto laakiin daciifo tahayoo ay marjuuxo tahayoo laga miisaan badan yahy laakiin la isticmaalo xaqiiqadii iyo in xaqiiqadii tootaliba laga haajiro haddii waxa weeye xaqiiqadii la isticmaalo laakiin ay yar tahay waa suurada uu masalada hore inoogu sheegay waxaysumaa qasdulmajaazi qad qalab tacyiinuhu lada alqaraafi muntahab laakiin xaqiiqadii hadday mahjuurana oo in yani loo jeedo waan ka cabbayaa bimacnaa afkaygaan kaga cabbayaayo waan raqayaa in looga jeedo waa macna markaysaga xasaa'iqoo mararka qaar waa la isticmaalaa mararka qaar waa la isticmaalaa xaqiiqadii tootaliba haddii laga haajiro oo aan markaa yacni marnaba in la isticmaalaa aynay suurtoobi karin noocaas oo kale ah waxa weeye majaaskaa la hormarinaya siday markaysagaa jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen saas iyadaabaa la hormarinaya tusaalihiisu waxay ahaatay ninbaa wuxuu ku dhaartay laa yaakulu min haadihi nakla geedtimireedkan waxba ka cuni maayo geedtimireedkan waxba ka cuni maayo waxa markaa macnaha xaqiiqiga ee mutabaadirkii wuxuu ahaa inuu waxa weeye markaa jiridiisa iyo markaa laamihiisa iyo inuu cuno sidaas iyadaabay marka ahayd marka waxa weeye wuxuu ku dambaabayaa midhaha inuu cunuu ku dambaabayaayo waxa loo yaqaano cunitaanka geedtimireedkii waanu cunay bimacnaa midhihiisii baanu cunay baa looga jeedaa laakiin waxa weeye kuma dambaabayo xaqiiqadii mahjuurada ahayd haddii aanu u qasdinin oo aanu yada niyeynin oo ah markaysa waxaan markaa inuu yacni qoryaha laftooda inuu cuno taa ku dambaabi maayo haddii aanu isagu u niyeyn oo u qasdinin ku dambaabi maayo ajmaca in xaqiiqatun tumaatu ajmaca waxay isku waafaqeen alasbaatu culammadii markaasi qaada ahayd in xaqiiqatun tumaatu ay in tumaatu xaqiiqatun xaqiiqa haddii la dilo tumaatu la dilo calaa taqadumi lahu majaaz in la hormarinayo xaalkaa waa isku waafaqeen wahwa majaazku xaqiiqatun xaqii wahwa markaa lafdigu xaqiiqatun xaqiiqo weeye aw ilmajaazu ama majaaz weeyaan wa bictibaarayni yeji ljawaazu wa yeji ljawaazu bannaanaansha waa yimaadaa yani bictibaarayni laba ictibaar iyadoo loo eegayo wuxuu inoo tilmaamayaa alfaadu inay u qaybsanto majaaz iyo xaqiiqi qaar waxa weeye laba ictibaar leh oo markaysagaa si marka loo eegana majaaz u ah si marka loo eegana xaqiiqo uu yini noocaasina waa jiraan xasilinta uu xasilinayo uu tilmaamayo in markaa lafdigu ama majaaz yahay ama xaqiiqo yahay yani markaa layskuma waafaqsana waxaanu inoo keeni doonaa baxiga markaysagaa kinaayada in waxa weeye fasmulxaqiiqati wadidin yansalib yani kinaayada waxaa la yidhaahdaa culamada qaarkood inay qabaan ina xaqiiqo iyo majaaz midnaba aanu ahayn ee waasito kale oo aan labada midnaba ahayn inay tahay culamada qaarkood inay qabaan sidaas iyadaa buu inoo keeni doonaa culamada qaarkood oo yidhi waxa weeye alfaad aan majaaz iyo xaqiiqo midnaba ahayn baa jira iyaguna waa jiraan waxaa ka mid ah alafdu qabla alisticmaal lafdiga intaan la isticmaalin ka hor xaqiiqa laguma sheego majaazna laguma sheego lafdi iska mufradaan weli la isticmaalin xaqiiqina ma aha majaazina ma aha saas si leeg calamka mutajadidka ah baa la mid a bimacnaa calamka markaysaga macno wasfinimo ay iskaga jirto ee laakiin wasfinimada hadda aan loo qasdinaynin ee alaswad nin la yidhaahdo iyo alxaaris iyo asalki wasfi bay ahayd laakiin wasfinimada hadda looma qasdinayo magacnimi un baa looga jeedaa kaasoo kale markaysagaa xaqiiqina lama yidhahdo majaazina lama yidhahdo sida jamaahiiru ahlicilmi ay ku sheegeen ee taxbiirka iyo markaysagaa ibhaajka iyo nihaayatusuulka iyo intuba ay tilmaamayaan marka lafdigii wuxuu noqonayaa markaysaga waxaan markaa mid xaqiiqi ah ama wuxuu noqonayaa mid majaazi ah ama wuxuu noqonayaa markaysagaa mid si marka loo eegana majaaz ku ah si marka loo eegana xaqiiqa ku ah oo laba ictibaar buu markaysagaa uleeyahay waa xaqiiqatun bictibaar waa xaqiiqa curfiya waa majaazun bictibaar waa markaysaga majaaz yani markaysa waxaan markaa weeye erayga addaab baa ka mid a si marka loo eego waa majaaz waa majaaz lugawi ah si kale marka loo eegana waa xaqiiqa curfiya asalaa baa ka mid ah si si marka loo eego waa xaqiiqa sharciya si kale marka loo eegana waa majaaz lugawi ah xaggii luqada majaaz buu nisbadeeda u yahay xaggii markaysa waxaan markaa yani marka laga eego sharcigana xaqiiqu u yahay wahaakada wahuwa marka lafdigu xaqiiqatun xaqiiqo weeye aw ilmajaazu ama majaaz weeye wa bictibaarayni laba ictibaarna yajiljawaazu wayajiljawaazu bictibaarayni laba siyood iyadoo loo eegayana bannaanaansho waa yimaadaa xaqiiqa iyo majaaz labadaba lagu sifaynayo wallafdu maxmuulun cala sharciyi in lam yakun fa mutlaqu lcurfiyi wallafdu lafdigu maxmuulun mid lagu xambaaray weeye cala asharciyi ay cala almacna sharciyi macnihii sharcigaabaa lagu xambaaray in lam yakun haddii aanu marka waxa weeye aanu ahayn fa mutlaqu lcurfiyi yacni haddii aanu ahayn markaysa waxa lafdigani mid yani macno sharciya leh yacni waxaa lagu xambaarayaa markaysa waxaan markaa ay fa maxmuulun yani ay fa yuxmalu waxaa lagu xambaarayaa markaysagaa fa mutlaqu lcurfiyi yacni markaa kii curfigii marka curfiga kiisa la ilaaqay curfiga ka loo nisbeeye la ilaaqay ay maxmuulun calayhi ama yuxmalu ayaa lagu xambaaraya fallugawi baa lagu xambaarayaa macnaha lugawiga cala aljali qawlka markaysaga waxaa daahirka ee muuqanaya marka lagu socdo walam yajib ma waajibin baxun baadhitaan la baadho can ilmajaazi majaaz la baadhaa fi ladi intuqib yacni markaa qawlka la socdaee la doortay ee lagu socdo qawlka la doortay marka lagu socdo wuxuu inoo tilmaamayaa lafdi ayaa waxa uu leeyahay macno sharci ah iyo macno curfi ah iyo macno luqawi ah kee baa lagu xambaaraya lafdigaas waad kala qaadaysaaye ma shar shaaricu ku hadal mise cid kale ku hadasha hadduu shaaricu ku hadlo waxaa la hormarinayaa macnaha markaa sharcigaa baa lagu xambaaraya macnaha sharcigaa baa lagu xambaaraya oo asawm haddii kalaamku sharciga ay ku soo aroorto aayad iyo xadiis hadday ku soo aroorto waxaa la hormarinayaa macnaha sharcigaa baa lagu xambaaraya sidaas yadaa weeye a hadday asalaa ku soo aroorto saasi leeg weeye hadduu aliimaan ku soo arooro hadduu alkufri ku soo arooro yacni aayad iyo xadiis wuxuu ku soo arooro macnahaas sharciga ah ayaa lagu xambaarayaa oo lagu horumarinaya wakadalik waxaa kaloo markaa la mid ah hadday fuqahadu isticmaalaanna iyaguna saas si leeg waa la midoo macnaha sharcigaabaa loo horumarinayaa oo lama odhanayo hadalka markaysagaa fuqahada asoom ay isticmaalayaan waxaa loogu xambaarayaa macnihii lugawiga ahaa oo imsaak ah baa lagu xambaarayaa loogama jeedo haddaan qariino macnaha cayimaysaa jirin ee haddii qariino aan ay qariino cayimaysa haddaynay jirin waxaa lagu xambaarayaa un iyagana markaysaga macnaha sharcigaabaa loogu xambaaraya haddii macno sharciya markaa lafdigu aanu lahayn waxaa soo hadhay macno curfiya miyaa lagu xambaaraa mise mid luqawi baa lagu xambaaraa ka curfigaabaa la hormarinaya fa mutlaqu lcurfiyi wuxuu uga jeedaa waxaan farqi ka lahayn curfigaasi mid caama ahaaya iyo mid khaasa ahaaya yani farqi ma kala laha curfigaasi qowl ahaaya iyo ficil ahaaya farqi ma kala laha sidaas iyadaabuu ka tilmaamaya fa mutlaq halkuu markaa ishaaraya waa taas marka waxaa weeye haddii macnihii curfigaa iyo macnihii lugawigaa ay tacaarudaan macnaha curfigaabaa la hormarinaya curfigaasi ha ahaado mid caama ama ha ahaado curfigaasi mid khaas curfiga khaaskao kale waxay ahaatay sida markaysaga istilaaxaadka funuunta kala duwani ay leedahay faacil iyo markaysa waxaan marfuuc iyo mansuub iyo majruur iyo yani markaysa waxaan markaa mafcuul iyo masder iyo waa markaa istilaaxaad weeye saas si leeg markaysagaa marfuuc iyo mawquuf iyo maqtuuc iyo munqatic iyo mucdal iyo mursal iyo waa istilaaxaad markaysagaa weeye macnihii luqawigaa baan la dooranayaa ma ahee macnaha markaysaga ahlul curfiga hadday isticmaaleen macnahooda curfigaabaad u horumarinaysa sidaas yadaa weeyaan sidaas yadaa weeyaan macnaha luqawiga ah ayaa markaysagaa laga dambaysinaya macnaha curfigaah waa qowlka jeliga ee daahirka ah marka lagu socdo cala ljeli ay cala alqowli daahiri ayaa laga tilmaamaya wuxuu kaloo inoo tilmaamay ma waajib ahaa majaaz in la baadho in la baadhbaadhaa waajib ma aha culamada qaarkood baa waxay yidhaahdeen macnaha markaad doonayso inaad xaqiiqa ku xambaarto lafdiga markaad sidaas yadaa rabto waa inaad majaaz intaad baadhbaadhay aad ka quusataa markaad majaaz soo baadhbaadhay majaaska weydo dabadeed ayaad markaysagaa ku xambaaraysaa yani markaa macnaha xaqiiqiga ah waxay la mid tahay bay yidhaahdeen baabulcumuum mas'aladaynu ugu tegi doonno insha allahu tacaala ee ku saabsan cumuumkii mayadaan takhsiis la baadhbaadhin ayaa cumuumkii la yskaga xambaari karaa mise marka mukhasis la baadhee laga soo quusto mukhasiskii markaasaa cumuumka lagu xambaaraya masalada noocaasoo khilaaf ku sugan yahin mawdiceeda ugu tegi doonno taasoo kale markaysa waxaan culamada qaarkood uga qiyaasteen wuxuu uhi wallafdu lafdigu maxmuulu mid lagu xambaaray weeye cala sharciya iyo cala almacna sharciyi macnihii sharcigaabaa lagu xambaaray in lam yakun haddii aanu ahayn macno sharciya haddaanu xasilin ay in lam yaqac haddii aanu dhicin macno markaysagaa sharciya ama xasilin kaanada taama aad ka dhigto fa mutlaqu lcurfiyi curfiga kiisa la ilaaqay ay yuxmalu calayhi waa lagu xambaaraya falugawi lugawigaa dabeedna lagu xambaaraya cala aljeli qowlka daahirkaa marka lagu socdo ee muuqda walam yajib ma waajib aha baxun baadhitaan can ilmajaazi majaaska la baadhaa fi ladii intuqib qowlka la doortay marka lagu socdo
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد قال الناظم رحمه الله كذاك ما قابل ذا اعتلال من التأصل والاستقلال ومن تأسس عموم وبقاء الإفراد والإطلاق مما ينتقى كذاك ترتيب لإيجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل ناظمك وحا tilmaamaya kadaaka madkuurka la soo sheegay la mid ahaatay oo waa la qadimayaa maa qaabala ay alladii kii qaabala ka hortegay ee daliil ah da ctilaali mid cillo u saaxiiba oo bimacnaa taagdarro u saaxiiba ayuu markaa ka hortegay min ata'asuli xaalu asalnimo yahay mid asala uu yahay kaa ka hortegaya walistiqlaali madax bannaani xaaluu yahay oo aanu taqdiir iyo wax la mida u baahnayn ee uu sidiisa hadalku markaa mid uu madax bannaan oo macnihiisu u buuxo uu yahay wa min ta'asusin macno cusub yacni markaa xaaluu yahay cumuumin cadfun bikayri caatif caamnimo xaaluu yahay wa baqa iyo baaqinimo uu yahay in laga qadimayo ashyaadaas wuxuu la mid ahaaday tii hore laynoo soo sheegay alifraadu alifraadu kelinimada inuu eraygu macno keliya tilmaamayo iyo walitlaaqu inuu mutlaq yahay oo sii daysan yahay oo aanu muqayad ahayn mima yuntaqaa wuxuu ka mid yahay waxyaalaha la doortay taqdiimkiisa ama hormarin horumarintiisa kadaaka tartiibun saasoo kaley ahaatay kala hormarin yacni tartiibun waxaan u jeedaa kadaaka saasoo kale u ahaaday tartiibun yacni inuu sidaa u kala horeeyo oo muratab u yahay oo sidii caadiga ahayd hadalku uu ku yimi aanu taqdiim iyo ta'khiir ku sugnayn liiijaabi alcamal ay qudima daalika ashyaadaa waxaa loo hormariyey liiijaabi alcamali camalfalka markaa in la waajibinayo lagu camalfalayo bimaa ay biladii kii lahu alrujxaanu raajaxnimo ama miisaan badnaani ay u sugnaatay mimaa yuxtamal kaa raajaxnimadu u sugnaaday oo mimaa yuxtamal ka mida waxyaalaha macaanida kala duwan la aqbali karo ama mimaa yaxtamil waxyaalaha aqbali kara macaanida kala duwan wuxuu tilmaamayaa halkan sideed umuurood oo uu tilmaamayo mid walba talidiga ku ah ee ka soo hor jeeda in laga horumarinayo sideeddaa umuurood waxay tahay haddii lafdiga lais yidhaahdo ma asal baa mise waa ziyaado waxaa la doortay buu odhanayaa asalnimada in la horumariyo waayo alaslu cadamu ziyaada asalku waa ziyaada la-aan lafdiguna haddii macno gaara marka aanu ku tusinayn macnaha gaarka khaaska ee loo yaqaano ee macno iska caamo tawkiidun uu tilmaamayo ayaa waxaa la yidhaahdaa waa zaa'id laakiin nusuusta in lagu isticmaalo ziyaado erayga noocaasa waa laga fiican yahay laakiin luqada marka hore ereygaasi waa zaa'id iyo waa muqxam iyo ereygaasi waxa weeye waawgaasi waa muqxama ama waa zaa'id ama waxa weeye waa yani silo ama waa tawkiid yani mid walba oo loo isticmaalo ama waa laqwi laakiin edebsi shareecada laga edebsanayo daraaddeed munazalka laguma magacaabo waa zaa'id iyo waa laqwi iyo ereyada la midka ah wasami maa yuzaadu laqwan wasila aw qul muؤkidan wakulun qiila lah lakina zaa'ida walaqwan اjtanab iطlaaquhu fi munzalin hada wajab afar lafdi baa markaa lagu kulmiyey in la yahawaa zaa'id iyo in la yahawaa laqwi in la yahawaa muؤkid in la yahawaa siro laakiin munazalka in lagu magacaabo zaa'id iyo laqwi ta'adub laga edebsanayo daraaddeed inaan lagu magacaabin ayaa waajib ah in lagu magacaabaana ma banaana laakiin culamada qaarkood yani way ku magacaabeen zaa'id zaa'idna waxay ixtimaali kartaa in lais yidhahdo waa xashwi waxay kaloo aqbali kartaa in looga jeedo macno khaasa ayaynay faa'iideynayni macnihii caamka ay faa'iideynaysaa marka waxa weeye ilaaba ilaa waa in wax tawdiixinaya la daba dhigaa haddii la yidhahdo xataa zaa'id lagu iطlaaqo oo la yahay ziyaada lagama tilmaamayo inaanu macno lahayn oo qur-aanka waxaan macno lahayn kuma jiro laakiin waxaa laga tilmaamayaa macno khaasa oo macnaha loo yaqaane khaaska baanu faa'iideyn iminka laadoo kale macnaha khaaskii waxa weye waa nafyi laakiin macno caamo iska tawkiida waa faa'iideynaysa waxaan macno lahayn qur-aanka kuma jiro marka haddii la isku qabto maalan laa uqsimu bi hada albalad yani laadu ma tawkiidun baa loo keenay mise waxa weeye waa asal oo nafyi bay faa'iideynaysa yani asalku waa inay nafyi faa'iideynayso marka waxa weeye asaaladaa laga horumarinaya yuqadamu alasaala cala ziyaada asalnimadaa laga horumarinaya ziyaadada waa mas'ala masalada labaad wuxuu tilmaamayaa istiqlaal eraygu yani markaa kelmadda ama jumalkanima sideeday mustaqil u yihiin oo u madax bannaan yihiin oo iyagaan wax kale la qadarin bay macna faa'iideynayaan keligood mise waxay muxtaaj u yihiin oo u baahan yihiin macaani kale in laa alfaad kale in la qadaro oo macnaha lagu kabo maalan ashaaficiya markay fasirayaan aayat alxiraaba cabdullahi bn cabbaasna waa laga soo wariyey inama jazaءu aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah wayascauna fi lardi fasaada an yuqataluu aw yusallabu aw tuqaطaca aydihim waarjuluhum min khilaafin aw yunfaw min alard taqdiir bay dhigeen waxay yidhahdeen an yuqataluu ay in qataluu aw yusallabuu in qataluu wanahabu lmaal aw tuqaطaca aydihim waarjuluhum min khilaafin in nahabu lmaal aw yunfaw min alardi in akhaafu ariiqa faqad taqdiiraadka noocaasay dhigeen oo waxay yidhaahdeen ashyaadan afarta ah ee cuquubaadka ah way kala leeyihiin mid walbana mid baa u gaara culamada qaarkood waxay yidhahdeen asalku waa cadamu lidmaar asalku waa cadamu taqdiir waa inaan waxba la qadarin oo hadalku mustaqil yaho sidiisa macnaha u faa'iideynayo marka waxay noqonaysaa cuquubadan inay tahay calaa xasabi almaslaxa oo imaamku kala dooranayo takyiirkiisuna waa takyiiru maslaxa laa takyiiru shahwa wax alla waxaa imaamka layahay imaamka kala dooranayana takyiirku ma aha takyiiru shahwa siduu iska jeclaysta hawadiisu iska jeclaata maaha waa siday maslaxada iyo dantu ku jirto oo ijtihaad baa laazima waa qaacida macruufa taas marka alaslu cadamu alidmaar marka waxaa la odhanayaa yuqadamu alistiqlaal cala alidmaar in jumalkani sidooda u madax bannaan yihiin oo macnahooda u buuxo baa laga hormarinayaa in wax la qadaraayo masalada saddexaad waa ta'asuska alta'siis iyo altawkiid waxaa markaa timi oo lafdigu ixtimaalay inuu macno cusub faa'iidaynayo iyo inuu macno horoo la soo sheegay sii adkaynayo lamada iyoma habboon ta'siiska habboon haboonaansha badan ida اxtamala nasu alta'siisa wاtawkiida macan xumila cala ata'siisi wujuuban bay qaacid ahaan culamadu yidhahdaan waayo alaslu cadam atawkiid asalku waa tawkiid la'aanteed marka fabiأyi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan mid walba macno cusub baa lagu xambaaraya cala alqawli araajix waxaa la odhanayaa jumalka ka horeeya aayad walba oo fabiأyi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan la yidhi nicmadan miyaa beeninaysaan ba macnuu dhacya nicmadan hadda la sheegay miyaa beeninaysaan markaas haddana ti kale la sheegay nicmadan hadda la sheegay miyaa beeninaysaan mid walba saasay u dhacaysa sidaas ayay u dhacaysa shayga afraad cumuumka iyo muqaabilkiisa oo taksiiska ah iyo maa la qadimaya shanqidugu waxa uu tilmaamayaa mualifku waxa uu sheegayaa cumuumka in la qadimayo intaan mukhasis la baadhin laakiin wuxuu odhanayaa maxamed amiin shanqiidi raxmat ullahi calayh taasi macno agtayda kuma hel ah waayo intaan mukhasis la helin muqaabilba ma jiro ee maxaa la qadimaa waajib waxaa cumuumka in lagu camal falo taa mid la mida wuxuu ka odhan doonaa yani waxa weye iطlaaqa marka waxa weye mid walba intaan muqaabilkeeda la helin iyaba in lagu camal falun baa waajiba ma fi hunaaka taqdiim wax taqdiimi meesha ma yidhaha amaa marka waxa weeye cumuumkii mukhasis marka yani caariday la helo waxaa waajiba in marka mukhasiska lagu lagu khasiso oo taksiiska lagu camal falo ayaa waajiba waana sida jamaahiir ahlicilmi ay markaa mareen haddii markaa waxa mukhasiskii la helo in laysku khasisaayo oo taksiis loogu camal falaayo haddaan la helin cumuumkii caamnimaa loogu camal falaya khilaafba kuma jiro masalada shanaad baqaaga naskani inuu baaqi yahay oo muxkam yahay iyo inuu mansuuq yahay muqaabilkiisa oo naskiga ah iyomaa lagu camal falay yani waxa weeye haddii naskii la yidhahdo ma baaqi baa mise waa mansuuq oo naskigan baa markaisaga lagu camal falaya laga qadimaya inta aan waxa weeye la helin yani wax nasakhay nasku inuu baaqi yahaa lagu camal falayo waayo muqaabilba ma yaal siduu shanqiidiguba bayaaminay amaa marka naasikh la helo shuruuddii naskiguna dhammaystiranto dee naskigaa lagu camal falaya ilaa halkaa waxaa ku ekaaday sharxigii oo nasru uruudka sharxay yani shanqiidi maxamed amiin shanqiidi raxmat ullahi calayh halkaasuu ku go-ay marka halkaa laga bilaabo baa tartimadu ka bilaabantaa halkaas ayuu ku go-ay waxaana dhammaystiray ardaygiisii ayaa dhammaystiray oo la yidhaahdo maxamed walad siida la yidhaahdo ashanqiidi ayaa kaamil yeelay oo dhammaystiray marka indhexe weeye inta dambena shiikhu isagaa sharxay inta horena ee halkan ka horraysana isagaa sharxay laakiin laga bilaabo beydka laba boqol iyo siddeed iyo toban ilaa laga gaadho saddex boqol iyo koob iyo siddeetan waxaa leh ardayga maxamed amiin shaqiidi ardaygiisaa leh sharxa oo kaamil yeelay marka ilaa khumus ayuu ku dhawaanaya shayga lixaad waa ifraadka lafdiguma wuxuu faa'iideynayaa macno quru cala sabiili xaqiiqa u faa'iideynaya sida nikaax magal muun baa loo isticmaalaa oo loo yaqaanaa mise wuxuu mushtarak ku yaho wadaaga galmada iyo meherinta waxay culamadu yidhahdeen waxaa la hormarinaya ifraadka lianna alasla fi luqati atabaayun lianna alasla fi luqati atabaayunu waayo luqada waxaa asal u ah kala duwanaansho marka eraygu inuu macaani badan leeyahay cala sabiili xaqiiqa waa khilaaf alasli saas aawadeed baa ifraadka loo hormarinaya macnaha keliga wejiga toddobaad waa ilaaqa ilaaq iyo taqyiidkana waxaa la hormarinaya buu sheikhu yidhi ilaaqa bimacnaa wuxuu u wadaa intaan taqyiid la helin ilaaqaa la hormarinaya taasi laakiin iyadu ishkaal ma laha sida tilmiidu shanqiidiba u tilmaamayo oo odhanayo intaan taqyiid la helin iطlaaqaa lagu camal falaya waayo wax qaabilayba ma jiro ka hortegi ama taqyiid marka la helo imaam maalik meelaha qaarkood waxa uu hormariyey iطlaaqa laakiin sababku waxay tahay iطlaaq iyo taqyiidku hadday iska hor yimaadaan in taqyiidka la hormariyo tusaale ahaan waxay tahay walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbaطanna camaluka walaa takuunanna min alkhaasiriin walow ashrakuu laxabita canhum ma kaanuu yacmaluun aayaadkaas waa iطlaaq تقييدكنا إلهي وحول ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة marka sababku waxay tahay iطlaaqa iyo taqyiidka in taqyiidka la hormarinayo markay tacaarudaan saasaa sawaaba waana sida shaafici ku tegey raxmat ullahi caleyh ta sideedaad waa tartiibta haddii la isku qabto ereygama taqdiim iyo ta'khiiri baa ku sugan mise cala tartiibi uu u soo arooray siduu u kala horreeyey ayuu u kala horreeya macnuhu siduu u kala horreeyo ayay alfaaduna u kala horraysaa waxaa lagu tegayaa in tartiibta marka waxa weyaan yani hadday macnuhu ku asixi karo tartiibta in lagu wado waayo yani liana alasla altartiibu taqdiimka iyo ta'khiirkuna waa khilaafu alasli asalkay khilaafsan tahay saas aawadeed يعني أهل العلم قاركود وحي يلاهدين مركو إلهي يلي والذين يظاهرون من والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا تقديم يتأخير بخصوصا والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا لكن وحوي تاسوا خلاف الأصل أصل وترتيب تأبى الغورة مركز سيدي دا وحسيد الله كلا هرمرين إياه xaaladda yacni sida ictilaalku ku sugan yahay ee macnahaan aan qawi ahayn daliil xoojiya markuunu jirin laakiin daliil xoojiya markuu jiro sida kale beydka kale ayuu ku tilmaamay kadaaka saasoo kale u ahaaday maa qaabala ay alladii kii qaabala yacni markaa ka hortegaya qaabilay daa ctilaalin mid cillo u saaxiiba oo jirro u saaxiiba ama taagdarro u saaxiiba kaa qaabilaya min ata'asuli xaalu asalnimo yahay oo ziyaadadii buu qaabilaya walistiqlaali xaalu markaa madax bannaani uu yahay sidiisa mustaqil inuu u yahay oo inuu idmaar iyo taqdiir u baahan yahu qaabilaya wa min ta'asusin macno cusub markaa inuu yahay oo tawkiid buu qaabilaya cumuumin inuu caam yahay oo wuxuu qaabilayaa takhsiis wa baqa yacni baaqi noqosho inuu yahay oo wuxuu qaabilayaa